qofkiba qof dhaliilaya dalkii idinka qadribay cudurka aad wada qabtaan qabkad wada hubantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkad wada hubantihiin qabiil weye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal miyaydan wax isqabto isqimeeya baa lahay miyaydan wax isqabto isqimeeya baa lahay maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif lagu dhaco asarah lagu farxaa qaneecad nabadgeliyo miyaa qaylkiiba la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiiba la nacay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago soomaali qaloocane ogow quwadii allo quruma rugtay baa jirte uruma rugtay baa jirtebismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu min wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ay si kastood noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado ahdahay oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin anna gamas haddaan kugu masixi a ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kuu dacweeye adogorimayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayanoon daahay idam alle ilaah kuu gangaab buuf maqaadiir saam iyo garna ay doonayo guruta kaa aada gudiidka waa beri waxbaas kuu gollayreeye adoo gama safiidkii rabbiga igalangalkaayin alle goorta goortada kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo adlay gooya hilibkaaga gaandhari kujiir iyo baron gobac ku liifsiiya jidaan abamarin iyo ku dhibo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin gurmago-anin gegan iyo allow beedqalale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbilababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo dablan wiilla'aaneed allow guriga kuu seex rabbigegada ceebtee ku taa goorta laga leexday gisi wayaxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte burwaagoroda kaafuule aar kuu gabado iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin kul cirmaani rubaad ka dul god iyo haadaanxu meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys habeen wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka xulashada waraysyada qodobada caawa dhegaystayaal aan idigu hayna waxaa ka mid ah maxkamadda waa xukun dil toogasho ah oo lagu xukumay rag dhowaan dil ka geystay duleedka magaalada gallisoor ee gobolka galgaduud ayaad barnaamijka xulashada waraysyada dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan qodobada kale barnaamijka dhegaystayaal aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona qarax khasaaro geystay oo ka dhacay magaalada muqdisho haddaba faahfayno dheeraad oo ka soo baxaya qaraxaas ee barnaamijka xulashada waraysyada caawa aad ku maqli doontaan qodobada kale dhegaystayaal barnaamijkan idigu hayno waxaa ka mid noqon doona shirka magaalada kismaayo berri uga furmi doona madaxda maamul goboleedyada oo halkaasi iyagu gaaray haddaba shirkaas maxay tahay waxyaabaha looga hadlayo barnaamijka ayaan ku falaqayn doonaa haddii allaha woodan raalli ka noqdo waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan shacabka magaalada hargeysa ee maamulka somalilan ayaa aragtiyo ka dhiibtay ama qaarkood waxa ay taageereen korneyl caare oo isaguo ka soo horjeeda maamulka somalilan halka kuwa kalena ay taageereen xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne muuse biixi ra'yiga maaragtay dadka reer hargeysa ayaad barnaamijka dhegaystayaal caawa aad ku maqli doontaan magaalada dhuusamareebna waxaa berri la filaya inuu ka qabsoomo shir waa doorashada xubnaha aqalka hoose iyadoo halkaasi ay ku tartami doonaan hogaamiyaal uu ka mid yahay taliyihii hore ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ee niisa gaafow iyo xubno kale haddaba dhegaystayaal xogihii ugu dambeeyey ee magaalada dhuusamareeb ayaad barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaada aad ku maqli doontaan waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal aan caawa idinkugu soo gudbin doonaa midowda yurub oo soo bandhigay qorshe lagu dhisayo booliiska soomaaliyeed doctor baadiowna waxaa loo magacaabay la taliyo inuu u noqdo ra'iisul wasaaraha kayre wareegto ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa loogu magacaabay la taliyaha ra'iisul wasaaraha soomaaliya qodobada kale ee dhegaystayaal barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona hogaamiyaha koonfur galbeed oo gaaray magaalada kismaayo ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay shirka berri uga furmaya hogaamiyaasha maamul goboleedyada magaaladaasi kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka jubbaland waad ku maqli doontaan qodbadihii uu ka jeediya halkaasi maamulka koonfur galbeedna kormeeraha guud ee waxbarashada gobolka bakool ayaa kormeeray deegaano dhowr ah oo dhaca gobolka bakool waad dhegaysan doontaan dhegaystayaal waraysi waryahayga magaalada baydhabo cabdirashiid rashka uu la yeeshay kormeeraha dhanka waxbarashada ee gobolka bakool qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado ku maqli doontaan barnaamijka waxaa idiin soo saaray anigoo sharmaarka isla aniga ayaa idinla socodsiinaya farsamada waxaa gacan iga siinaya saaxiibkii xasan axmed maxamed oo diyaargaroowa barnaamijka xulashada waraysyada dhegaystayaal
dalkeedinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo talaada soo gelayso isniinna ay sii baxayso aanu ku bilownay dhegaysiga dacwad laba askari oo socotay toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada gallinsoor ee gobolka gobolkani galgaduud askarta ayaa lagu soo eedeeyey ama lagu eedeeyey dilka askari kale oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka qaybta koob iyo labaatanaad gaar ahaanna guutada saddex iyo tobanaad oo dhowaan ay ku dileen duleedka magaalada gallinsoor ee gobolkani galgaduud waxaana xukunka askartaasi ku dhawaaqay cabdicasiis cali mataan guddoomiyaha maxkamadda gobolka galgaduud ee ciidamada qalabka sida waxaana guddoomiyaha uu sheegay askartaasi loo haysto ama lagu soo eedeeyey inay dil bareera u geysteen askari isagoo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya gaar ahaana guutada saddex iyo tobanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo dhowaan ay dil ugu geysteen magaalada waa duleedka magaalada gallinsoor oo iyadu hoos timaada degmada tancadaado ee gobolka galgaduud subxaana watacaala baryahan xula socday dad maaragtay ay dambiyo ka geystay eryan u dhexaysa oo hadaado iyo intay dhexaysa gallisoor agaarka been dhaarte oo dad ku jireen laba nin oo dambiilayaala oo ku dilay nin marayay meeshaa dad musaafir oo meeshaa marayay oo ka tirsanaa sida la sheegay ciidanka meesha degan xukunka ayaan baryahan ku jirnay ilaahay fadligii xukunkaasi maanta ayuu soo galangabeeyey waxaana ku soo darangooday sida xusan shabaacada islaamka xukunkaas marka meeshaas uu maanta uu ka dhacay ilaah fadligiiaa noo soo dhammaaday waa si amni iyo maaragtay ku dhawan tahay ilaahna xujjaasay arrintaas waxaa waxaa ka geystay ciidanka meesha jooga iyo saraakiisha madaxda ah ilaahna hala xujjaasay subxaana watacaala waa tahay marka guddoomiye xukunka maxkamadaa riday xukunka waxaa riday maxkamadda gobolka galgaduud ee fadhigeedu yahay degmada halaado
dalkeedinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarfibay dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meer oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon
waa hagaag barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado ayaad dhegaystayaal weli dhegaysanaysaan kormeeraha dhanka waxbarashada ee guud ee gobolka bakool ee maamulka koonfur galbeed ayaa waxa uu socdaal indhendheele ku tegay deegaano badan oo maamulka koonfur galbeed uu ka arrimiyo socdaalkaysi kadib ayaa waxaa waraysi la yeeshay waryahayaga magaalada baydhabo cabdirashiid rashka oo isagu gobolkaasi inooga soo warraba
furitaanka iskooraadkii markii hirilaayeen in muddo saddex bilood taasoo hirilaayeen haddana wax ku baya aragtadii ciidil wax ku baya kadiba mayba furmay iskooraadkii kiyaali gobolka boqol guud ahaa safayleena shaqayahaya dhamaansadtiidi iskooraadkii sirdanka talgaleen shaqayaha kasay haye
markaa iskooraadkii maclimiintii ardaydii dhamaansadtiidi yani markaa dhanka talgaleen dhamaansadii waa wada shaqayahayaan madil wax ku bilaawo gobolka boqol gaar ahaan magaala madaxdii gobolka boqol oo hadidhowga degmada xudur dhammaan iskoolada kiyaaran siyadusku ora yani ya kiyaaran siyadusku oo dadka fayda shaqeeya haye
markaas adarta siidi maasha allah iyada shaqeeya iyadaana ka faraxsanaa marka iskuulaadkaasi siyadka iskuul degmada xudur keliya kiyaaran amase guud ahaanba boqol waa iskuulaadka kiyaaran maya siyadka usku haddana sheegi degmada degmada xudur sheegaysa kiyaaran inta kale degmooyinka degmada tiilo siyadu kuwarka saarada si anta qax kiroogaan degmada helberda aadi iyana scholarship furinye degmada wejidtaasi kadalika marka degmada tiilda oo dafyantadaysuudama dhamaantatiin iskooladka caadiga siyadka usoo afaray kiyaala haya marka kormeere gudeeta bal kormeere kusoo bedaya deegaanada kale gobolka bokool iskuulaadka xaaladii onkurgale
ah dee teleefon ama ama ina leeli kuwada shaqeeyahay mashimasuubidi waa kala malle iskooladka dhamaantatiin wada shaqeeyahay soo socodka iyo yani markaa iyo majara markaasaa dartatidi antalay meel kaa waran waray oo waxbarasho ama deegaanka unkujar gobolka bokool siday ku socdeen haya marka markuna fiirna degmooyinka gobolka bokool intiyo badan weliba waxaano nisku gudi u korna dhanigii walbarashada marka xaaladii oo inta walmaraha iskuulaadka oo hadda tusaale oo kale weejada oo kale iskuulaadka kaalan tiradii meeqaw
wallahi weejada hoska hore ka taa lamaa uskoona caadi a shaqeeyahayaan safayla shaqeeyahayaan markaas koolad public ayaan dad yihiin oo macalimiinta tiri warsiliriyoa dera tuqaabaan online saasataan shaqayaas faylaha shaqayaan degmadu weyjid marka tirida iskuulaadka ee gobolka bokol tiridii waxay tana haa guud ahaan dhamaansadtiidii gobolka bokol ardayda lakadaa samay baa laka qiyaasay saddex kun ilaa ma boqol iyo konton caatoo laka qiyaasay kasay haye
markaan taasay arday iyo wada lakadaasa guud ahaan gobolka bokol ardayda lakadaasa marka iskuulaadkaas leeyina dugsi sare iyo dugsi hoose hantiyoba way leeyina
wallaahi dhamaansadteedii gobolka bakool lamuskool iyo hadda yani maylafaa iyo dugsi sare le degmada weejid male iskool dugsi sare lehaw male gobolkan bakool leeyahay weejid helbertina fitidis male hadana lamuskool yani maylafaa iyo mayba leeyina dugsi sare leeyin iskoolku shodog leleey iskoolku sare maamageedin leleey dhamaadana dugsi sare le kasay haye
markaas koolkan oo yani markaa iyo deegaanka ka taalo gobolka bakool oo dugsi sare lamaan hoostoo wada hayne oo dugsi sare le magjaraa haya marka markii haddiiba marba dugsi sare lahayna iskuulaadka degmada wejid iyo elberde marka walbarashada weli sidii la falay ma dhamaystira meero koro ah walaalo koro marka mayba dadkiyo dugsi sare male walaalo walay dhamayso doona gobolka bakool iyo degmada waxduro oo magaalada hadiisa aanbaxayan ama magaalooyinka kale baydhaba sameeyo iyo ambaxaayaan male sidiisa male eedarka male weejida male deegaanadan kale oo gobolka bakoolamaada hoskoola digsi sarle moshi inta kale digsi sar male kasay haye
marka yoolaa gabadha haysato may weyn yani meelkaa iyo meeli gobolkii bakool magaalada hadiis maxay jira muskoole yani markaa digsi sarle haytaa awyaasna dad deegaanadii kale oo degmooyin degmooyinka ku tirsanaa oo yareedahay marka awyaasa haye
marka male iskool digsi sarle leey yani markaa deegaanadan kale wal gobolka degmada waxuduraya
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqo
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado ayaad weli dhegeysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad nagala socotaan halka caalamkao dhanna aad nagala jaan qaadaan barahan ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaada dot com iyo websaydyada aan saaxiibka nahay ee hobyo media dot com galmudug online iyo waabariyey markaana muqdisho khasaare ayaa ka dhashay qarax ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay ex control afgooye ee magaalada muqdisho waxaana uu ahaa mid gaari loogu xidhay sida ay warbaahinta u sheegeen dad ku sugan goobta uu qaraxu ka dhacay qaraxa ayaa inta badan waxaa laga maqlayay xaafadaha ku dhowdhow ex control afgooye waxaana gaariga oo ahaa isbaasyo lagu xiray askari ka tirsan ciidamada dowladda ee ku sugan siinka dheer balse gaariga uu la qarxay markii uu marayay ex control afgooye qof ka mida dadka ku nool ex control afgooye ayaa warbaahinta u sheegay in askariga lagu magacaabo bootaan uu qaraxaasi ka soo gaaray dhaawac culus islamarkaana mid ka mida lugihiisa ay gooday halka gacantana uu dhaawac ka soo gaara waxaana sidoo kale ku dhaawacmay saddex ruux oo shacab ahaa oo goobtaasi kaag dhowaa
waxaa ekas control afgooya waxaa ka dhacay gaari isbaashiya askari ka tirsan ciidamada siinka dheer oo bootaan la dhaho oo dhubay gacan ka go'day oo la dhaawacmay waayahay marka qaraxu ma wuxuu ahaa qarax askari loogu soo xiray gaarigiisa ha ha askariga gaariga qarax loogu xiray ekas control siga siinka dheer sigaanba baxaayo oo goobtaasi mugtiisii gacantiisa ku waayo wallaahi ciidanka oo kaaga dhawaa weli lama sheega laakiin halkaas askari oo meesha laga sii qaadaya arkaya qaada oo ahayo qaylinaya waa la qaaday laamiga geesa laga dhigay gaariyaa loo dalbayo lagu qaado waa garta marka hadda xaaladdu waa sidee xaaladda jabiga weliga qasan yahay ciidamada booliska xabada ridridaaya oo hoos ugu dhigaya shacabka oo kasii kala cararaya
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantaas fiidisi
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinka qarribay
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka xulashada waraysyada ayaad weli la socotaan qaybihii dhexena waan ku guda jiraa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan ayaa maanta gaaray magaalada kismaayo halkaasna waxaa si weyn ugu soo dhoweeyey mas-uuliyiinta maamulka jubbaland madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose wafdiga ayaa waxaa soo dhoweeyey madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan iyo qaar ka tirsan labada gole ee jubbaland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo madaxweyne shariif xasan oo ay weheliyaan xubno ka mida wasiirada waa xubnaha uu ka mid yahay wasiirka dastuurka koonfur galbeed cabdulaahi sheekh xasan ayaa waxay ka qeybgeli doonaan shirka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada dalka ee maanta ee maalinta beriya ka furmi doona magaalada kismaayo waxaana halkaasi markii ay gaareen ay la hadleen warbaahinta ama warbaahinta la hadlay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan
aad baan ugu faraxsannahay maanta inuu noo yimaado wafti ballaaran oo hogaaminayo shariif xasan oo shariifka anagii ah iyadoo saan horeyba u sheegay ay tahay shirkii nolosha wada tashiga dowlad goboleedyada weliba anoo ka tacsiyeynayay shalay aaskii uu ka qayb galay allaha u naxariisto hooyadii guddoomiyaha baarlamaanka hooyadii soomaaliyeed la odhan karayo ee federaalka sabriibaan ayladiisa uu ka siiyo taasoo shalay ahayd mid uu kulligana noo wada joogay in aaska ka qayb galo waxaa leenahay maanta sharif kusoo dhawow ismaayo kusoo dhawow madashii shirka aan isugu imanayna kusoo dhawow aad baan ugu faraxsannahay maatankaagan waa deegaankaagii waa reer jubbaland waa dadkaagii waa magaaladaagii mar labaad baan leeyahay kusoo dhawow madaxweyne guddoomiye iyo dhammaan wasiirada iyo xildhibaanada dadweynaha qeybahiisu kala duwan iyo saraakiisha iyo meediyaha iyo iyo dhammaan reer jubbaland soo dhoweynta diiran oo walaalnimada leh waa idinkaga mahadcelinaynaa waan waxa laydinkaga barto oo laydinku soo noqnoqdo oo haddii aadan soo dhoweyn iyo aadaan laydinku heli lahayn laydinkuma soo noqnoqon lahayn marka aad iyo aadaan ugu faraxsannahay inaan maanta aan nimaadno madasha wadatashiganna waa meeshii gurigii lagu aas-aasay marka aad iyo aadaan naga mahad celinaynaa sida walaalnimada leh iyo soo dhoweynta iyo qadarinta mudan waxaana diyaar u nahay inaan wax allaale wixii walaalnimoa iyo wadatashiya wadanaha soomaaliyeed iyo maamulada iyo caalamka iyo wanaagga iyo nabadaba sida loogu shaqayn lahaa in laga watashado marka wargadaalu noogu jiraa hadda aad iyo aadaan idinkaga mahadcelinaynaa madaxweyne sida soo dhoweynta leh oo qiimaha leh oo ad nagu soo dhoweyseen oo aan idinkaga baranay runtii aad aad u mahadsan tihiin waxaana diyaar u nahay wax allaale wixii tala ah oo danta soomaaliyeed ku jirto iyo sidii nabad loo heli lahaa oo waddankan dhibaatada ku jira uga bixi lahaa dee awalna madaxweyne adigaa horseedka ahaa kuwa dowladiidka oo dhibaatada dalka ku hayo dhibaatada maanta ugu weyn oo soomaaliya ka jirta waa kuwa dowladiidka oo dhibaatada ku hayo gaar ahaan gobolladan jubbaland iyo koonfur galbeed wax dhib oo hayo waa al-shabaab oo meel u jeediy meel ka jeeda aana mid maradii dhibaateeyey marka sidii uun loogu gudbi lahaa shacabkan oo u heli lahaa xornimo iyo dowladnimo taladeeda maanta kugu fadhinaa runtii oo midi laga bartay oo inaad adiga horseed mar walba aad ka ahaan jirtay marka madaxweyne aad iyo aadaan kaga mahadcelinayna soo dhawo
kursigaasan aabsaqae madaxweyne madaxweyne koli dhahaye
waxaan ahay madaxweynaha dowladda jubbaland waxaan ahay madaxweynaha dowladda galmudug waxaan ahay madaxweynaha dowladda somalilan
anigu waxaan ahay madaxweynaha dowladda puntland aniguna waxaan ahay madaxweynaha khaatume state
waxaan ahay madaxweynaha dowladda banaadir state dowladda koonfur galkura
dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon
waa hagaag dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka xulashada waraysyada ayaan isla soo gaarnay waxa uu dibdhac ku yimid shirkii madaxda maamul goboleedyada ee maanta la filaya inuu ka furmo magaalada kismaayo ee xarunta maamulka waa xarunta kumeelgaarka maamulka jubbaland shirka iskaashiga dowlad goboleedyada oo maanta lagu waday inuu laga furo magaalada kismaayo ayaa dib loo dhigay sida uu warbaahinta u xaqiijiyey madaxweynaha maamulkaasi jubbaland axmed maxamed islaan mas-uulka u qaabilsan dhanka xoghaynta ayaa isagu maanta waa maamul goboleedyada ayaa isagoo maanta la hadlayay warbaahinta waxa uu sheegay in dibdhac uu ku yimid shirkii madaxda maamul goboleedyada islamarkaana maalinta beriya uu furmi doono
hal kalmo inaan idiin sheego qorshuhu markii hore wuxuu ahaa shirka c i c ama golaha iskaashiga dowlad goboleedyadu inuu bilowdo maanta qorshuhu wuxuu ahaa in wafuuddu dhammaantood ay shalay yimaadaan laakiin arrimo ama cillado maxaanku dhahdaa jiray oo madaxda qaarkood ay u suuroobi weyday inay shalay yimaadaan ayaa dib waxay ugu dhaceen maanta inay yimaadaan marka waxaanu isla garannay in maanta madaxdu ay wadatashi samayso ka bacdina shirkii si official ah berito haddii alla nafta noo daayo tobanka inuu si ofishala u furmo marka miidiyaha iyo maxaanku dhaha saaxiibada waxaan u sheegayaa wax waliba sidii loogu talagalay inay u socdaan shirkuna uu berri furmi doono wufuuddiina hadda ay soo wada dhammaystirantay madaxweynayaashii dhammaantood ay hadda ku sugan yihiin maxaanku dhahdaa kismaayo ilaa iyo galabta ilaa iyo caawa ay wadatashi ka yeelan doonaan arinta shirka berrito ka bacdina shirka tobanka haddii alla yidhaahdo inoo furmi doono waa mahadsantihiin asalaamu calaykum wafdigu hogaaminayay wakiilka qaramada midoobe ee soomaaliya oo kulan la qaatay madaxda dowlad goboleedyada maxay ka wada hadleen wuu joogaa maxaanku dhahdaa berritana waxaa lagu maczuumay inuu shirkaas kelimad ka yidhaahdo waxaad ogtihiin kiitan inuu waqtigiisa dhamaaday marka maxaanku dhahdaa kelimadiisii ugu dambaysay oo uu maxaanku dhahdaa kula dardaarmayey soomaaliya gaar ahaan maxaanku dhahaa iskaashiga dowlad goboleedyada ayuu berrito fursad loo siin doonaa wuuna nala joogi doonaa ilaa iyo caawa waa mahadsantihiin
kursigaasan aabshaqae madaxweyne madaxweyne koli dhahaye
waxaan ahay madaxweynaha dowladda jubbaland waxaan ahay madaxweynaha dowladda galmudug waxaan ahay madaxweynaha dowladda somalilan
anigu waxaan ahay madaxweynaha dowladda puntland
aniguna waxaan ahay madaxweynaha khaatume state
waxaan ahay madaxweynaha dowladda banaadir state
waraana waliba ahaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ay ii haysid kore waana ii lagobsid kore
anna waxaan ahay madaxweynaha dowladda everland
waa hagdhegeystayaal qaybihii ugu dambeeya barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markaana magaalada muqdisho midooda yurub ayaa soo bandhigay qorshe lagu dhisayo booliiska soomaaliyeed wasiirka amniga xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed abuukar islow ducaale ayaa shir guddoominayay kulan u dhexeeyay dowladda soomaaliya iyo midooda yurub oo looga hadlayey qorshaha horumarinta ciidamada booliiska soomaaliyeed ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed kaas oo dhowaan midooda yurub iyo dowladda soomaaliya ku kala saxiixdeen afartan iyo laba milyan dowladda soomaaliya waxa ay shirka ku soo bandhigtay baahiyaha gaarka ee la xidhiidha horumarinta ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ay diyaarisay wasaaradda amniga iyadoo ay ka mid ahayd qorshaha sugidda amniga garoonka cayaaraha istaadiyo muqdisho oo dhowaan amnigiisa lagu wareejiyey ciidanka booliiska doodeer kadib waxaa lagu ansixiyey qorshahaas ku aadan horumarinta booliiska soomaaliyeed oo ay taagee taageerayso midooda yurub waxaana ka mid ahay taageeridda dhaqaale ee qorshaha sugidda amniga istaadiyo muqdisho markii kulanka uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka amniga soomaaliya shirkan wuxuu ku saabsanaa wuxuu daba socdaa shirka hore aan ku saxeexanay afartii labada milyan lagu kobcinaya booliiska soomaaliyeed heer federaal iyo heer maamul goboleed marka sidaan hore u sheegnay baahida heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaan soo gudbisanay marka maanta waxaa la ansixiyey boqolkiiba siddeetan aan dhihi karnaa waxay soo gudbisteen maamul goboleeda iyo dowladda dhexe sida tusaalahaan haddaan soo qaadnay istaadium muqdisho baahida ay qabtay oo aan la wareegnay mar dhow waa alla mahadiis maanta waa la ogolaaday waxaan codsan codsigoo dhan waa la aqbalay marka mar dhowna waxay u baahnaayeen haddii ahaaleed qalab ama waxyaalahay u baahnaan lahayn waa la soo geli doonaa sidoo kale maamul goboleeda ayagana waxay soo codsan waa la ogolaaday marka aadaan ugu faraxsanaya waxaan dhihi karaa soomaalida meel kastoo joogto waa guul usoo hoyatay lacagtaasna waa lacag loogu talagala soomaalida afartablaas mar kasta waxaa liid ka ah dowladda soomaaliya waxay soo codseen maamul goboleedyada iyo sidoo kale dowladda federaalkaba waxaa hogaamin ka ah wasaaradda amniga marka waa ku faraxsanahay maanta waxaan dhihi karaa hambali soomaalida meel kastay joogto shirkan iskugu soo noqon doonaa hadduu alla yiraahdo laba ilaa saddex isbuuc kadib wixii kale maanta harayaan ku ansixin doonaa hadduu la yiraahdo
diyaarta dhegeysataa intaa waxaan kusoo afmeeraya barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado barnaamijka anigoo sharmaarka idinla socodsiinay isla aniga ayaa idiin soo saaray waxaa farsamada iskudubaridka barnaamijka gacaniga siiyey saaxiibkay xasan axmed maxamed dhegeystayaal barnaamijka waxaan idinga tegi doonaa xibinta kalamaan oo ay iska kaashadaan raadiyaha cadaado iyo sidoo kale raadiyo kulmiye oo saaxiib xiriir saaxiibtinimo iskaashi oo ka dhexeeya idaacadaha kulmiye iyo raadiyo cadaado
koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kuhanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadaha heergeed fadhiya waa salaaman tihiin waraan idiin haya horta beriga berriyow dhalaa berrina berri dambay dha berri dambana baaqashay dhashaa baaqashana shib ay dhashaa berri haddaad baxaysid ama aad baaqanaysid maannagaa noo sheegaysaa warkaan hayga dhex gelin ee warkaan iga dhegaysadha shirkii shanta dawlo ee geedland waa baaqday yaana maajiye ma heshin madaxweynihii caalamiga ahay meelkal kiiti aa joojiya shirkaas warheedhe waryaana war maydiin sheegaa maykal kiiti shirka ma baajin ee dib buu u dhigay in yar ujeeddaduna waxa weeye khilaaf waaba jiraaye inaan burbur iman buu ka hortegaya intaas weeyaan codsigiisu warnimadu aniga waaba yaabaye afhayeenka qaramada midoobe ee soomaaliya maxil nagu cusubba warniyow goormaad wax garataadi war shirka kismaayo maahanee shirka madaxweynuhu uu ka qayb galay wuxuu ka dhacayaa dalka shiiraha isagay wafdi uu hogaaminayo ayaa ku sugan dalka shiiraha waxayna ka qaybgalayeen madaxda afrika iyo shiinaha shiinuhuna shir badana shanshadiisu herega ha dhabatee war shirarka badan wixii qaban jiray reer galbeedkay ahayna shiina ma hayniyo been tiro badanna ma sheegin shiinuhu weligiis shuruudna kuma xiro warkiisa adag iyo been iyo siyaasad shiinuhu waa iskaashi waxaan hoo waxaa isii shirka hadda socdaana waxaa la yidhaha shirka shiino iyo waddammada afrika lixdan bilyanoo dollar buuna u qorsheeyey inuu qaaradda afrika ku hormariyo hadda ka oraa aryaadaha waxaa la yidhi lama reero isdiriirta lama qabiilaan ka wadaa inta isdiriirayaa xagga iyo xagga la kala tegay cid cid waru haysa lama arko cidaa rabta inay dagaal qaado mugga farasaa u jooga orod badan oo baxdooya muggaasaa layidhi aryaa loo faataxeeya arfaraskan baxdooya yaa inya qaata oo raaca ku tagoo holka soo arka oo soo fiiriya oo naga soo sahmiya intayhiyo meelahay kala joogaan ee ka kadibna ka soo naqdooo loo faataxeeyaa noolaanahe saaigaarsoodooda waraad aniga iigu faataxeeya aniga iigu faataxeeyoro faraskaasna anaa wadaaya xowdir ma taqaanin yaa igu garwadaahe muggan lixdan ka bilyan noqow iga siihaahe xabad lagaa siimaa cabdul maxaa naloo kugu sheegaa mugga warnimaya waanaa war idii haya golaha wasiiradu waxay magacaabeen safiiro wadamadii loo magacaabana lama yaqaan war waxaad og tihiin male indha quraanjo iyo sir dawlo midna lama arko ayeeyadayda ku mahmaayisbata allahu naxariis war saddexdooda waxaa loo kala magacaabay koonfur galbeed hirshabeelle iyo puntland war ilmadeeryaalow qoodhiina eheeradiina ninkan warkiisa ila dhegaysta wallaahi aan la yeelin oo bilaahi aan la yeelin oon la yeeli doonin wejiga ilaah ma waxu sheegay ma maqlaysiin horta galmudug maa laga tegi karaa oo hooyadii ah war saasaa ira doonaan nimankee goradayhana yay hooyadii tahay war adaana jubbaland safir la magacaabin weli miyadaa wax la sheegayba war somaliland ma la iloobay war isamay baaraasana goryahaad bayna qataa goryahaad bayna qataa widay dawladdii go'aansha ka dhabayti hatu ka horaa guddoomiyaha gobolka banaadir may bahasaaray wareegto oo hoola binaanka dareero laamiyaalkiyo iyo iridoogan hortiyo kaha haraw haddii lanjao hiridi waaya ino usan hiraayo waana ganahaw waar warkiisu waxay ka dhabeey isagu horagii raabadu waaytan garaash garaash wiimantin furiya ka aruuriya laari langilaha ilmeelali kusugeey waana walganaahe hooladaas inoo hareeyo hortiisa likuweele waa laari
malaxdaa la ganaaxayaa mise hash war ma ahane naylahaa la ganaaxayaa naylaha niyaw nayl ganaaxaaga maxe waxaa la qabtay tuugga qaraxa soo maleega nabad sugiddaana qabatay haqadiin lahaadahe war ninkaan nabad sugidda uu sheegaya maxay tahay sootii amniga gobolka banaadir booliiska lagu wareejiye maaha war niya munisiibiyada canshuur urin baa loo xil saaray war taraafikada waa kuwa isgoysida taagan war maxkamadda ciidamada qalabka sidaa waxay xukunta maantay saddex qofood oo lagu eedeeyo inay shabaab yihiin mid ka midihina waa dumar waxaanse la yaabay mid baa wuxuu ahay kunkii qofood oo gobolka banaadir laga shaqaalaysiiyey yaa mugga shabaabka shaqanama loo qora mana naqarxihayaan waaba yaabe war madaxdooda isbitaallada magaalada ku yaala lagu daaweeyaaye mid ka midoo la shaqaalaysiiyey maxaad karta adiga hadda ka hor aa nin waalan u yimid nima fafadhiyo raggaas ka mida meel soo shabaab maa hidin buu yidhi ma fadhiyaa idinka idiin qoran ka kaca fadhiya dadkii hoose inaad soo dallacdaan kana hoos geysaan soo shaqadiinnu maaha ilaa yoomaddiin fadhi ma lihidin buu yidhi war ninka ma waalayne shabaab baa ciil ku dilay raagtiisa ka furay ay ku xireen he war nin isqarxiy ay ku xireen
iga tag dhulka waxa dhigane
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban